Ishacyaha cutubka toddobiyo tobnaad kan waa warka culus ee dimashik ku saabsan bal eega dimashik inay magaalo sii ahaato waa laga joojiyey oo waxay ahaan doontaa tuulmooyin burbura magaalooyinkii carooceer waa laga wada tegey waxay noqon doonaan meelo adhiyuhu daaqaan oo ay iska fadhiistaan oo ciduna ma dilin doonto rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay qalcaddii reer efrayim way ka baabi'i doontaa oo boqortooyaduna dimashik way ka dhammaan doontaa oo kuwa suuriya ka hadhi doonaana waxay noqon doonaan sida sharaftii dadkii israa'iil oo maalintaas sharafta reer yacquub way daciifi doontaa oo baruurta jidhkiisuna way macluuli doontaa oo waxay noqon doontaa sida marka beergooyuhu balka soo urursho oo gacantiisuna ay sabuullada soo gurato oo waxay noqon doontaa sida mid sabuullo laga tegey ka guranaya dooxada refaayim rabbiga ayadaa reer binu israa'iil wuxuu leeyahay weli canab xaabxaaba ayaa ku hadhi doona oo sida geed saytuuna oo la ruxay ayaa laba ama saddex xabadood ku hadhi doonaan laanta geedka ugu korraysa dhaladeeda laamaha ugu shisheeya oo midhaha badanna waxaa ku hadhi doona afar ama shan xabadood oo maalintaas nin baa wuxuu fiirin doonaa abuurihiisii oo indhihiisuna waxay u jeedsan doonaan kan quduuska oo reer binu israa'iil oo isagu ma uu fiirin doono meelaha allabariga ee uu gacmihiisa ku sameeyey umana uu jeesan doono wixii ay fadhihiisu sameeyeen kuwaasoo ah geelaha asheeraa iyo sanamyada qorraxda oo maalintaas magaalooyinkiisa xoogga badan waxay noqon doonaan sida meelaha ay reer xewe iyo reer aamoor kaga tageen reer binu israa'iil hortooda oo waxaa jiri doona baaba maxaa yeelay waxaad ilowday ilaaha badbaadadaada oo kamana aad fikirin dhagaxa xoogga kuwa sidaas daraaddeed waxaad beertaa geedo wacan waxaadna tallaashaa geedo qalaad oo canab ah maalintii aad beerto ayaad xeraysaa subaxdiina waxaad ubax ka keentaa abuurkaaga laakiinse beergoosadku wuxuu carari doonaa maalin murug iyo caloolxumo badan dadka faraha badanu aad bay u buuqayaan oo waxay uu hungmaan sida hugunka badda quruumuhu aad bay u bulxamayaan oo waxay u gooxaan sidii guuxa biyo xoog badan quruumuhu waxay u gooxi doonaan sida guuxa biyo fara badan laakiinse wuu canaanan doonaa oo meel fog bay u carari doonaan oo waxaa loo eri doonaa sida xaabka buuraha ee dabayshu kaxayso iyo sida boodh ceerwareena baleega maqribkii cabsi baa jirta oo aroortii ka horna ma jiraan taasi waa waxa ku dhaca kuwa na booba iyo qaybtii kuwana dhaca